kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba mar kale kusoo dhawaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somaali diaspora news dt com sidoo kalena aad naga soo booqan karaysaan qurbajoog dt com dhegeystayaal waxaa iminka si weyn loogu diyaargaroobayaa dhammaystirka amaba gudagalka dhismaha wadada ceerigaabo iyo magaalada burco isku xirta gudoomiye ku-xigeenka guddida wadada ceerigaabo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed maxamed tayanleh oo uu magaalada hargeysa kula kulmay wariyahayaga magaalada hargeysa maxamed xasan daacad ayaa arrimaha iyo qaar kale oo ku wajahan dhismaha wadada wax ka weydiiyey ugu horeyntiina waxa uu weydiiyey bal halka ay marayso abaabulka wadadaasi xildhibaankuna waxa uu ku jawaabay waad mahadsan tahay aada iyo aad baad mahadsan tahay waana kusoo dhowahay su-aashaada haddaan toos u qalo waxa weeye wadada ceergaabo waa mashruuc weyn aada u ballaarhan somaliland oo dhan ay indoora sugaysay qarni ku dhowaad in wadadaa wax laga qabto se yeeshee maanta waxaa u kacay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isagoo ku tashanaya ummadda somalilan ayuu dhagax dhigay markii hore ee uu mucaaridka xisbiga kulmiye jermanka uu ahaana wuxuu odhan jiray ilaahu haydilin haddaan xukunka dalka gacanta ku dhigo ilaahu haydilin anigoon wadadaa cerigaabo dhisin jinana ha igala dhacdee jinana ha igala dhacdee ilaahay waa ku guuleeyey xukunka gacantiisii buu soo geliyey ballankii iyo nidarkii uu galay ma ilaabin isagoon wax dhaqaala ah u ahayn laakiinse ku tashanaya ummadda somalilan ayuu dhagax dhigay ilaahay mahadii wadadu waa kilomitr gudidayadan intaanu magacaabin ayuu madaxweynuhu jina wuxuu ka dalbay qalabkii wadada lagu dhisayay qalabkaa waana soo gaadhay jabuuti uu ka soo degay maanta wuxuu yaalaa magaala madaxda jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa qalabkaasi wuxuu ka kooban yahay afar iska rogo hal booyad laba garaydhar laba rowrar iyo laba shaawal iyo baldhowsar weyn iyo abraarkii qaadayay ee lagu rarayay laba mashiin oo yaryar oo asfalt plantka isku qaldaya jayga iyo daamurka oo isku qaldaya oo dabeetana kaarbet ahaan dhulka u dhigaya iyo container sbeer baadhkii qalabkaasa laba sheewalo horaanu usii iibinay oo halkan ayay sii yeeleen sideed iyo tobankaa ay tanbaa iminka diyaara oo hargeysa yaala allahu mustacaan karasharkii iyo asfalt blaankii weynaa ee daamarka dhigayayna uu soo socdaan oo la dalbay intaasi waa fayska hore fayskii labaadna haddaa la dalbaya oo qalab intaa la eg ayaa la dalbayaa waa laba boqol iyo afar iyo siddeetan kilomitr marka in af madoobe laga dego ilaa cerigaabo annagu waxaanu nahay guddida qaadhaan ururinta lacag wanaagsan baanu gacanta ku haynaa iminka lacag xukuumadda somalilan ay ballan qaaday oo the first hundred kilometers dabooli kara gacantaa lagu hayaa sida budgetka waxaa ku jiray four million dollars oo la filaya inay soo xorooto ha afar malyan oo dollar shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida iyo golayaasha xeerdejinta iyo maxkamadaha lacagihii laga jaray laba malyuun iyo barh bay iyana noqonayeen adigu lacag cagacagaynaysa ilaa toban malyuun ayaanu rajaynaynaa xukuumaddu ballan qaaday oo wejigii hore ah lacagta balajidka ah ama la ballan qaaday ee somalilan diyaasbaradeedu diyaasbaradeedu ballan qaaday oo dhowaan wafdi ka baxay laba wafdiyo midna carabaha qabteen oo maareeyaha maxayto r d a ha wadooyinka midna guddida maxay taqaanaan ururinta wadada cerigaabo ay li xubnood ku tageen yurub iyo cariga ingiriiska meel wanaagsan ayaa lacagta la ballan qaaday ay maraysaa gudaha gobolka sanaag ma yaraysan xoolo ku dhow ilaa konton kun oo neef oo wankeenna madaxa madoowa ayaa lagu ballan qaaday iyana iminka lasoo ururinaya oo ardaayadii iyo beelihii ballan qaaday intaasoo awr iyo intaasoo adhiya qaarkood ayba gebageba ka tahay run ahaantii rajadu waa wanaagsan tahay hadda maantada aan kula hadlayo qalabka jabuuti waxaa kasoo kaxeeyey reer jabuuti sharkadaanu qandaraas ku siinay waa dekada ka soo qaaday alxamdulilahi rabbilcaalamiin qalabkii new salama ayaa maanta wuxuu dhex yaalaa xerada r d a ee hay-adda wadooyinka ciddii la wareegi lahayd ee qalabkaa xanaanayn lahayd ee wadada cerigaabe iyo wadooyinka qarankoo dhan ka shaqayn lahaydna haddaanu shaqaalihii qorayna oo matalan shortlis baa lasoo riibayaa imtixaan baa markaa loo baratansiinayaa dhowaan isla usbuucan markii shaqaalihii qalabka hanan lahaa ay soo baxaan waxaanu ku tala jiraa inaanu cerigaabo annaga iyo qalabkuba aanu tagno halkaa mar labaad laga soo launj gareeyo haddii wakhtigu uu asmaxo madaxweynaha laftiisu inuu nagala qayb galo waa jeclaan lahayn waa fursat alcumur waxa weeye arin uu indoora indoora ku hamiyayey annagana maanta dhaxal iyo wax lagu xusuusto madaxweyne axmed maxamed siilaayo noqonaysa jiilba jiilbuu waxaan u gudbinayaa wadadaa cerigaabe ee saddexda boqol kilomitir ku dhowaadka ah kama duwanaa sadalcaaligii masar ee jamaal cabdinaasir u kacay halyeygaasi ee uu riyadaa rumeeyey ee dhammaystiray maantana masaaridu meelay joogtaba u ayday annaguna sidaasi la eg baanu gobolka boqolkiiba afartan badka dhulka jamhuuriyadda somalilan ah hase yeeshee go-doonka naga ah inaannu jamhuuriyadda ku soo xidhiidhinno sharaf weyn bay madaxweynahana u tahay inta la shaqaysana u tahay shicibkiisana u tahay wixii qaadhaan bixiyeyna u tahay waana wejigii hore qaadhaankuna wuu socon doonaa wadooyinka dalka oo dhanna waa loo wada gurman doonaa sida wadada oodweyne tabaligubadle tasalaxlay wadadii cadayd ee jidka cad run ahaantiina alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wadadii awdal way noo dhammaatay wadadii kala baydhna wax yarbaa ka harhsan aad iyo aad waxaanu ugu rajo weyn sidaa aanu ugu tafaxaydanay in aanu uga midho dhalinno dooxa hargeysa markuu soo rogmado biyihiisa quwadoodu wixii is hortaaga ay dhiftaan badda ku daraan ogoobay marka hore waa dhibicdhibic biyo ah oo cirka ka soo dhacday oo iskaashatay ummadda somalilan hadday iskaashadaan wax walbi way u fududaanaysaa
intaasaagudoomiye ku-xigeen wadada intaa dherarkeedu leegyahay ee aad sheegtay inay tahay kilomiter guud ahaan qarashka ku baxaya ee la mala'awaalay aba la xaqiijiyey waa imisa adoo si kooban noogu sheegaya waxa weeye weldistan darka halkii kilomitir waxaa lagu dhisaa oo dolar inagu inagoo isku tashanayna oo iskaa waxu qabsa kaga shaqaynayna oo awoodeenna oo dhan saarayna in voluntarily aanu uga shaqayno hawshaa halkii kilo boqol kun oo dolar ayaanu ku istimayd garayn markay istimayd gareeyeen injineeradeenna iyo iyo aqoon-yahankeennu boqol kunoo doolar baa lagu qiyaasay halkii kilomitir inay ku kacayso marka iskaba dheh saddex boqoloo kilomitir marka boqol kunoo doolar lagu dhufto waa soddon malyan soddon malyan somalilan wax ka badan baa ay soo rays garayn kartaa oo ay soo dhigi kartaa markay isku tashato
su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo ma jirtaa saamayn amba taiir ay idinku yeesheen wadooyinka guud ahaan wadanka ka socda sida ay dad badan ka dhawaajiyaan idinku gudi ahaan maxaad arintaa ka aaminsantihin annaga waxaanu ka aaminsanahay maanta waxa weeye mid waliba ahamiyadda ay leedahay baa la siinayaa maanta waa cerigaabo intaasoo wado oo kalena way barbar socdaan oo tiibale gubadlo oo hadda xildhibaan nacnaacii sheegayay inay shalay saxeexeen oo ay milyan daalar u sii daayeen oo wadada maxay ahayd salaxley ku jirto oo sidaa aan ku sheegay wadadii cadayd ku jirto oo ta-ood weyne ku jirto rajadu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay horaa loogu mahmahay rome wasant built in a day waxa weeye mataagteenna aynu soconnaa mise tamarteenna waxa weeye always blaniska waxaa limit gareeya waa budgetka marka innaga waxayna xakamaynayaa waxa weeye haynteenna jeebka waynu iskala butuluqsanaynaa insha allahu tacaala wixii gaadha somalilan oo wada asfalt rowda ilaahay wuu ina tusi karaa aad aad baad umahadsantahay xildhibaan cabdiraxmaan maxamed taryabl sidoo kale sidoo kale aad iyo aad baad walaal umahadsantahay